waxaan rabaa horta inaan ka hadlo arrinta imaaraadka oo runtii dad badan oo soomaaliyu ay ku walaaceen oo ay aragtidooda iyo maaragtay siyaabo badan oo kala duwan ay u arkaan imaaraadka markaan ka hadlo siyaabaha uu horta dalka ku yimid imaaraadku wuxuu dalka ku yimid qaab masayr ah oo aan ahayn inuu soomaaliya caawiyo abaartii markay dhacday laba kun kood iyo toban waxaa usoo noo soo gurmado soomaaliya usoo gurmaday turkiga iyaga oo oo ka masaysan turkiga ayayna soomaaliya soo galeen oo yimaadeen imaashahoodaaskuna ma ahayn mar kastaba mid ummadda soomaaliyeed horumarkooda iyo dantooda iyo say dawlad ku noqon lahayn iyo mid yacni caawinaya gacan ka geysanaa ma ahayn imaaraadku lacagtaan hadda la qabtayna yacni cid xaq uloo ma jirto inay lacag inta diyaarad soo saarto ay dalka ka degso ka dejido ama ha noqoto diblomaasiya diblomaasi oo ha noqoto safaarado ama diblomaasi ama ha noqoto fikada marka ummadda soomaaliya waxaan rabaa inaan u sheego imaaraadku dalka soomaaliya wuxuu u yimid isagoo kasoo horjeeda waxqabadkii turkigu ummadda soomaaliya u qabanayay intii ka dambeydana mar kasta ummadda soomaaliya dibbu ku ahaa waa tahay generaale arrintaad ka dhawaajisay lacagta ah aada sheegtay inaysan xaq u lahayn in lacag eelboor kala soo degaan iyagoo kale waxay ku andacoonayeen in ciidamadii ay tababareen mushaaraadkooda iyo gunadoodii iyo raashiinkoodii ay tahay lacagtaasi taliyihuna oo warqad soo saaro ku amrayo in loo daayo marka ma waxaad leedahay arrimahaas waxba kama jiraan waay
ciidanka ay haayaan ciidan yar waaye anna waa naqaanaa ciidan hadda toban milyan oo dollar xataa xataa saddex sano qaado karama xataa shan sano aandho shan sano xataa ciidan markii laisku daro saadkooda iyo caafimaadkooda iyo mushaaraadkooda markii laisku daro xataa shan sano waxintaaleeg ma kuma baxdo hadee taliyaha hoogan arrintaan u arkay warada u qoray asagaanada ka hadlay taas anigu inaan inaan aada ma rabo laakiin lacagtaasi waxay ku socotay ciidan tasaabara way ka badnay waktii ay kusoo hagaagtayna wakti wadanka broblem ka jiro halhal siyaasadeed ayay kusoo hagaagtay soomaalida waa igu mahmaadaa dibiga naas adag iyo wiilka wiilkiisa maxaa kulmiyey marka sida ay u timid iyo wakti ay kusoo hagaagtay iyo siday ku socotay intuba yani wa waxaa sax ah in tilaabaha laga qaaday
gartay inkastoo aad tilmaamtay in qaab mazeer ah ama hinaas ay kusoo gashay dalka sidaad tilmaamaysid haddana waxaa la sheegayaa in faragelin ba-an ee siyaasaddii dalka ku hayso imaaraadku marka maxaa keenaya baa la isleeyahay faragelintan iyo cabashada iyo mas-uuliyiinta dawladdii cabashada kasoo yeerayso iyo faragelinta ku hayso maxaa keenaya la isleeyahay
waxaa keenaya horta waad aragtay hadda dekada berbera waxay waaya sheer kula yihin boqolkiiba sagaal iyo toban waxaa qaataa etoobiya dawladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed intuba horumarka dad dadkaas macnaheed ah inaan inay inay hormaraan inay wax qabsadaan inay wax noqdaan alagey laakiin waxaa meesha taagan waa in iyadu imaaraadka heshiiska oo boqol kiiba sagaal iyo toban ka qaadato waxaa etoobiyana inay ay marka inay fahmaan walaalaheen inaanan ayaga maxbayne dawladda somaliyeed aysan maxbayn dadka somaliyeedna aysan maxbayn laakiin ay necab yihiin in dhuntooda dhulka soomaaliyana generaale maanta tallaabadaas arrinkaas a ka hadlaysay imaaraadka tallaabadii ugu dambeysay puntland maanta ay qaaday ee ahaa in la sheegay loo diiday in ay gawaari iyo hub kale oy lahaayeen ay la dhoofaan saraakiishooda xilli ay ka ambabaxayeen boosaaso maxaa lagu macnayn karaa tallaabadaas ee puntland qaada
horta hal hal ogow hubka iyo gawaarida soomaaliya timi somaliland imaaraadku markuu soomaaliya keenay heshiisuu ku keenay puntlandna waxbay ku heshiiyeen marka waxaan aaminsanahay wixii puntland ay ku heshiiyeen inay inaysa puntland ka gudbin laakiin imaaraadku waxay u dhaqmayaan sidii sidii maaragtay dadka soomaaliyeed yihiin dad hambal ah oo ayagu ay ay say rabaan ka ilahiyaan ama dawlad ahaan ama dad ahaan marka waxaan aaminsanahay inay si sax ahayd sida bult puntland u dhaqanta
waa tahay ugu dambeyn maxaad baaqaa runtii waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed shalay waxaan maqlaayay dood wadaagii jimcaha b b c qabatay dad mutacalimayna oo oo imaaraadka qiil u raadinaya ama qiil u samaynaya arrintaasuna dad kala badan oo aan aan wax fahmayn oo siyaasiyan wax u fahmayn oon aqoonaan wax u fahmayn ayay ta'tiir ku yeelanaysaa dadka soomaaliyeed oo mutacalimiinta ah arri ah ka fiirsadeen waxyaabaha ay ay maaragtay arrimahaas uga hadlaayaan dawladdana waxaan usoo jeedinaa inay la isaabtanto dadka maaragtay saas u hadlaaya oo imaaraadka yani garabka siinaya